galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eeda idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah bisha februari waa koob iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinayaa sahre cabdi axmed iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida shacabka magaalada muqdisho oo bannaanbax ballaaran oo ay muqdisho ku qabteen ku taageeray madaxweynaha ku weydiistay madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo baarlamaanka inay ka shaqeeyaan sidii caasimadda ay matalaad ugu yeelan lahayd siyaasadda dalka waxaan rajaynaynaa in ilaahay aw garwaaqsiiyo ama aw garadsiiyo madaxda hadda matalaysa ummadda soomaaliyeed baarlabaankalo shacab leh ama madaxweyne leh inay xasuusta ku hayaan dadkaani shacabkaani difaacaa xaqa dadka ah oo xuquuqdooda maqan tahay waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda yadan galabnimo aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha waddankan maraykanka donald trump oo sheegay in maamulkiisu amraa cusub ku soo rogi doono socdaalka maalmaha soo socda waxaannu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu dhowaan ku soo rogi doono amaro kale oo cusub oo ka dhana qaxootiga kadib markii ay maxkamad federaala ay diiday amarkiisii hore ahaa ee ah in maraykanka aysan soo geli karin muwaadiniinta toddoba waddan oo muslim ah si ku meel gaara trump ayaa waxa uu sheegay amarkan cusub oo uu ku dhawaaqi doono maalinta isniinta iyo talaadada haddii uu maamulkiisu go'aansado in uu sii wado tallaabooyinka ka dhanka ah qaxootiga dhinaca kalena madaxa howlwadeennada aqalka caad riansi prepace ayaa waxa uu sheegay inay qorsheenayaan inay racfaan uga qaad sida ay racfaan uga qaadan lahaayeen go-aankii maxkamadda racfaanka ee san francisco taasoo ku joojisay amar ka dhana qaxootiga markii uu ku soo rogay amarkii madaxweyne donald trump xogayaha ammaanka ee dalkan maraykanka john kelly ayaa xilli uu jimcihii booqanayay jiidda hore xadka ay wadaagaan waddamada maraykanka iyo mexico sheegay inaanay iman doonin tallaabooyin adag oo la xidhiidha dhaqaalaha federaalku u qoondeeyey qaar ka mida magaalooyinka dalka maraykanka kelly ayaa jimcihii la kulmay saraakiisha hay-adaha sharci fulinta ee heer federaal gobol iyo weliba degmo ee xadka u dhexeeya magaalooyinka san diego california tijuana iyo ee dhinaca mexico bishii hore ayaa maamulka madaxweyne trump oo sii wada qorshaha ah inay gidaar ka dhisayaan xadka u dhexeeya labada waddan ay sheegeen inay jiri doonaan inaanay jari doonin dakhliga u qoondaysan inay jari doonaan dakhliga u qoondaysan magaalooyinka sifo sharci darraa hoyga u siiya dadka muhaajiriinta iyaga oo iska dhagamarinaya inay gacan ka geystaan hirgelinta shuruucda dadka soo galootiga ah ee dowladda federaalka xogaye keeli ayaa sida oo kale khamiistii soo maray koonfurta arizona oo ah goobaha ugu mashquulka badan ee marinka u ah dadka soo galootiga ah dadkan ayaa iyaga oo badan soo maraya koonfurta texas oo iyaduna toddobaadkii hore uu booqday xogaya keli jenaraalkan howlgabka ah ayaa bishii hore ee bishii hore la magacaabay ayaa sheegay jenaraalkan howlgabka ah ee bishii hore loo magacaabay inuu noqdo xogayaha ammaanka ayaa sheegay inuu taageersan yahay in gidaar laga dhiso xadka u dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo weliba waddankaasi mexico kaasoo madaxweyne trump uu ballan qaaday in ka badan sannad maalmihii ku jira ololihiisa aqalka cad dhinaca kale dowladda mexico ayaa iyaduna jimcihii muwaadiniinteeda u sheegtay inay taxadaraan xilli hooyo ka mida dadka sogolootiga ee waddankan ku sugan dib looga tarxiilay la taliyaha xagga amniga ee dalkan maraykanka madaxweynihiisa michael falian ayaa waxaa la sheegay in uu la hadlay ambasadorka maraykanka u jooga ruushka kalana hadlay cunuqabateyntii horay u saarneyd ruushka marka laga soo tago dafiraadda maamulka trump ee ah inaanan laga wada hadlin arinkaasi haddana waxaa warbaahinta intooda badan ay ka hadleen arinta waxaana maamulka madaxweyne trump ay sheegeen in arrinkaasi ay buunbuuniyeen warbaahinta washington post iyo the new york times sagaal qof ayaa si hoose shaaca waxay uga qaadeen in saraakiishaasi ay ka wada hadleen maraykanka sida la sheegay nefleyin ayaa waxaa la sheegay inuu u sheegay safiirka ruushka sergey kliskak si furanna uga wada hadleen cunaqabateyntii ruushka ee madaxweyne barack obama uu horay u saaray rushia kadib markii ay soo baxday dhaleeceyntii doorashooyinkii natiijadoodii la sheegay inay weeciyeen ruushka dalka maraykanka ayaa ishortaagay magacaabista ay qaramada midoobey u magacaawday ra-iisul wasaarihii hore dalka falastiin inuu noqdo ergeyga qaramada midoobey ee dalka liibiya xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa khamiistii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobey inuu ka digayo salaam fayaada inuu ka dhigayo salaam fayaada madaxa howlgalka siyaasadda qaramada midoobey ee dalka liibiya salaam fayaad ayaa ah ra-iisul wasaarihii hore ee falastiin isagoo ah lixdan iyo afar jir dhaqaalayahana islamarkaana wax ku soo bartay dalalka reer galbeedka waxaana hore u ahaa ra-iisul wasaarihii falastiin intii u dhexaysay sanadii laba kun iyo toddoba ilaa laba kun iyo saddex iyo toban laakiin safiirka waddanka maraykanka u fadhida qaramada midoobey niki hali ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in maraykanku uu ka xumaaday magacaabista fayaad maraykanka ayaa ka mid ah dalal tiro yar oo aan weli aqoonsanayn jiritaanka dowladda falastiin
waa tahay galab wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da magaalada muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacay bannaanbax ballaaran oo uu soo abaabulay maamulka gobolka banaadir oo lagu taageeray madaxweynaha cusub ee soomaaliya loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo bannaanbaxaas ayaa intii uu socday waxaa madaxdii matalaysa shacabka muqdisho ee meesha ka hadashay ay weydiisteen madaxweynaha cusub labada aqal ee baarlamaanka madaxda dalka ee imaan doonta in laga shaqeeyo sidii magaalada muqdisho ay matalaad ugu yeelan lahayd siyaasadda dalka taasoo ay sheegeen inay horay u duudsiiyeen madaxdii waa madaxda madasha maamul goboleedyada iyo madaxweynihii hore ee federaalka haddaba wariyaha v o e da xasankaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho bannaanbax lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho bannaanbaxan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale dhalinyarada soomaaliyeed iyo shacabka magaalada muqdisho ayadoo aysan jirin cid dirtay iyo cid adeejisay inay isu xilqaameen soo dhowayntiisa oo laba maalmood habeenkii doorashada ay soo guwaanadmaysay iyo maalintii ku xigtaba shacabku inay bannaanka taagnaayeen har yaabeen ayagoo soo dhowaynayo madaxweynaha cusub taas waxay ku tusaysaa shacabka magaaladan muqdisho inuu yahay shacab u bisil dowladnimada yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhinaca kale madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka codsaday inuu dib u soo celiyo maqaamkii siyaasadeed ee magaalada muqdisho ay horay meesha uga saareen madaxdii madasha wadatashiga shacabkan magaalada muqdisho xabaddan ayagay ku dhacdaa qaraxana ayagow ku dhacaa gaadiidkan ayagow jiiraa haddana waa dadka u taagan saacad kasta u heelan dowladnimada waxaan rabnaa inaan fartiin ka dirna meeshaan xuquuqda reer banaadir banaadir xuquuqdeeda matalaadeeda siyaasiga ahayd way maqan tahay mana ilaabi doonno har iyo habeenna waan soo taagnaanaynaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay aw garwaaqsiiyo ama aw garatiiyo madaxda hadda matalaysa ummadda soomaaliyeed ee amale aqal sare amale baarlamaan golo shacab leh ama madax leh ama madaxweyne leh inay xasuusta ku hayaan dadkaani shacabkaani difaacaha xaqa dadka ah oo xuquuqdooda maqan tahay inaysan u dulqaadanaynin dhinaca kale qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay bannaanbaxa maanta ayaa v o a uga warramay dareenkooda maama ka timi wada jir waxaan ku soo dhoweeyaa si farxad leh oo wanaagsan oo dalka iyo diinta inuw wax u qabta ah walaal waa ku faraxsanahay horta aad iyo aad maanta waa maalin noo waaga noo baryay ma garate waxaana ku faraxsanahay dad weynaha oo inta isugu imaaday gobolka banaadir isugu dhan yahay degmooyinka oo dhan waxaa u soo dibaaxbaxnee inaan taageerno maxamed farmaajo waxaa banaanbax iigu dambaysay maalintii maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka khudbaynayay guriga ra'iisul wasaaraha iridkiisa gaariga uu ku saarnaa maantana waxaa iigu soo xigtay bannaanbax kale oo aan imaado beriga xaqana ha ku sabro ilaahay idankiisa dhib badanna dalkan waa jira ilaahay ha ka badbaadiyaan leennahay madaxweynaheenna maanta qiiradayda lama celin karo maanta keliya iska daaya arbaca ilaa haddeertaan qiiradayda lama celin karo aad iyo aadaan u faraxsanahay aad iyo aadaan u faraxsanahay aad iyo aadaan u faraxsanahay dhiiggayga hadduu daato hataa dareema ma lihi dhiiggayga inuu daadanayo hataa dareen ma lihi bannaanbaxan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee muddooyinkan lagu qabto magaalada muqdisho tan iyo intii maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waa hagaaga xasankaafi qoyste aad ayuu mahadsan yahay dhinaca kalena doorashada madaxweynaha cusub ayaa saameyn ku yeelatay suuqyada sarrifka gaar ahaana suuqyada magaalada muqdisho oo qiimaha lacagta dollarku ay hoos u dhacday isla wariyahayagaasi xasan kaafi qoyste ayaa mar kale warbixintan ku eegaya arrintaasi hoos u dhac aad u ballaaran ayaa ku yimid labadii maalmood ee ugu dambaysay qiimaha sarrifka lacagaha dollarka la kala siisto ee suuqyada magaalada muqdisho iyadoo dhinaca maciishadana aanay jirin wax iska beddelay oo ay halkeedii taagan tahay qiimaha halka dollarka ayaa iminka maraya inta u dhexeeya lix iyo toban kun ilaa toddoba-iyo toban kun halka uu horay uga ahaa afar iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah qaar ka mid a goobaha lagu iibiyo maciishadda noocyadeeda kala duwan oo aan saakay booqday ayaa waxa laga dheehanayay hoos u dhaca dollarka inaanu wax isbeddel ah ku keenin dhinaca raashinka qutuldaruuriga ah islamarkaana dadka danyarta ah ay u bareeri waayaan iibsiga raashinka sida uu ku warramayo cabdalla dayax oo ka mida ganacsatada iibisa raashinka xaqiiqatan saameyn wacbanaysaa mardii hoos u dhac meesha uu yimid ama sarkacdu yimaado saameyn kor iyo hoos way dhacaysaa ayada hadal ma leh laakiin hadda middan saaka iyo shalay ay jirtay weli wax meel ku salaysan ma aha hadba isbeddel oo kor iyo hoos labada way imaan karaan ilaa la hela xad oo fariisto meeladan ku salayna ma hayno xagga badeecada iibsigeeda halkii hore meeshii tusaale ahaan shay la gadayay saddex iyo labaatan kun weli saddex iyo laatinkii kun la gadayaa ma jirto hadda toban iyo toban kun ma laga siinayo laakiin adiga markaad rabto oo kale hal door turad in toban todoba lagu sii macquul laakiin shayga hal door annagaa gadaynay inaan hal door kaa qaadano inaan saddex laatan kaa qaadano wax u dhexeeya ma jirto jahwareer u dhexeeya sarriflayaasha magaalada muqdisho iyo dadka doonaya inay wax sarriftaan ayaa soo ifbaxaya sababo la xidhiira dollarka oo aan xadaysnayn iyo ganacsatada oo ka cabsi qabta inuu sarrifku ka hoos maro heerka uu iminka joogo khadiijo cabdulqaadir oo ka mid ah haweenka magaalada muqdisho ayaa v o a u sheegtay inay qoyskeeda ay maalintii biilan jireen toddoba doolar oo ay ku sarrifi jirtay boqol lixdan iyo kow kun oo shilin soomaali ah haatanna la sarrifayo boqol lix iyo labaatan kun taasoo ay sheegtay inaanay isbixinaynin maadaama doolarku dhacay maciishadiina meesheedii taagan tahay dhibaato weynay nagu keentay doolarka aan inkastoo hoos oo u dhacayay sidii aan hore u adeegeenna oo u adeegan jirnay hadeertaan manoo fiicnayn doolarka inuu hoos u dhaco adeeg inuu raqiis sii noqdaan sii jeclaan lahayn hadeertaan lacagtii aan adeega oo lagu adeegi jiray oo ku badnaan jirtay hadeertaan wax yaray noqotay mana adeegana ma gaarayso dhibaato weynay nagu keentay marka dhinaca kale qaar ka mida sarriflayaasha suuqyada magaalada muqdisho ayaa ka hadlay saamaynta ay howlahooda shaqo ku yeelatay isbeddelka iyo qiimo dhaca ku yimid lacagaha doolarka oo aan lahayn qiimo go'an oo loogu hagaago wallaahi si zaa'idan oo saameeyey waxa weeyaan habeenkii markaa soo kaash jimcee shalay waa iska jiifnay laakiin markii aan soo toosnay waxaa la soo kacnay yacni halkii doolar lix iyo toban tobanin lix tobanin toddoba tobanin sideed milyan sagaal boqol laba milyan midba waxu sheega marka waa kalan gara weyn wallaahi suuq waa si xirna anagad lacagta markii hore waxaa ku soo qaadan laba milyan iyo afar boqol hadda maanta waxaa leeyahay laba milyan macquul ma noqon karto si weyn ii saamaysa dadka si wax u gada ma laha alcadaalad ma samayn karin lacagta inaan gada ma baahan waa iska xiran marka saas darteed ma shaqayno kolley dadweynahan way nala qabaan saamaynta marka doolarkan iyohow labaatan iyo afar labaatan saddex waa awal maraayay haddana hal maalin gudaheedu oo toddobiyo toban noqdo shalay iyo maanta isbedel labaas maalin marka wax keeni karana waa waa la yaabanaa saas wax weligeed ma noqon xitaa wax hoos u dhiga ma naqaan nimanku sariflayaasha waaweyn oo bakaara jooga iyo soobe nimankaasaa doolarka maamula ayakaa looga fadhiyaa hadda inay wax ka bedelaan ama hoos u ridaan ama sii sakeeyaan hoos u dhaca ku yimid lacagaha doolarka ayaa labadii maalmood ee ugu dambaysay noqotay hadalhaynta ugu badan ee dadka muqdisho isla dhex marayaan waxaana arrintani loo sababaynayaa sida ay sheegayaan sarriflayaashu inay jiraan lacago badan oo doolara oo soo galay suuqyada magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan halkaasi aad weli nagala socotaanna waa la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu dhowaan soo saarayo amaro cusub oo dhinaca socdaalka ah kadib markii maxkamadda racfaanka ee dalkan maraykanka ay diiday amarada madaxweyne ee donald trump uu dalkan kaga mamnuucay inay usoo safraan muwaadiniinta toddoba waddan oo soomaaliya ay ku jirto muddo sagaashan maalmooda trump oo dastuurka waddankan u ogol yahay inuu soo saaro wareegtooyin ayaa u arkay in wareegtadii uu soo saaray ee sharci ahayd shalay waxaa wariyaasha isaga oo saaran diyaarad uu sheegay in maalinta isniinta ama talaadada uu soo saari doono amaro cusub wariyaha v o e da jacfar kukaay ayaa inoo haya xaakim aan magaciisa la sheegin ayaa ka dalbaday garsoorayaasha shan iyo labaatanka ah ee maxkamadda racfaanka sagaalaad in ay cod u qaadaan in kiiskaasi mar kale la dhegaysanayo iyo in kale haddiise ay dhacdo in dib loo dhegaysto guddi ka kooban koob iyo toban garsoore ayaa xukun ka soo saari doona halka markii hore ay saddex uun go'aan ka gaartay jimcihii shalay ayuu trump sheegay inaanu wax shaki ah ka qabin in qareennada dowladdu ay ka guulaysan doonaan go'aanka ka dhanka ah wareegtadii uu ku mamnuucayey dadka toddoba dal oo muslima ka imanaya ee ay maxkamadda racfaanku gaartay waxaa la filayaa in dadka u dhashay dalalka ku jira liiska trump ee haysta fiisayaal shaqaynaya ay carqalad la'aan dalkan soo galaan donald trump oo ka hadlayey loolanka dhinaca sharciga ah ee qarxay markii qaar ka mida gobollada dalkani ay ka hor yimaadeen go'aankiisa ayaa sheegay in arrintu aanay siyaasad ku salaysnayn hase yeeshee ay xidhiir toosa la leedahay ammaanka qaranka maraykanka madaxweynaha maraykanku faahfaahin dheeraada kamaanu bixin tallaabooyinka cusub ee uu ku fakarayo hase yeeshee waxa uu sheegay in dadka doonaya in ay dhibaato geystaan uu ka hor istaagayo soo gelidda maraykanka dadka siyaasaddiisa dhaliilsanna waxa ay sheegeen in amarkiisu uu si gaara muslimiinta u takoorayo
waxaan ku guulaysan doonnaa dagaalka dhinaca sharciga ah ee aan ugu jirno amarkii socdaalka sidoo kalena waxaa noo furan ikhtiyaaraad badan oo kale oo ay ka mid tahay inaan soo saaro amarro cusub maalinta isniinta ah waxaan u baahannahay tallaabooyin deg deg ah sababo la xidhiira ammaanka dartii ragga arrimaha sharciga ku xeesha dheer ayaa sheegay in ay u badan tahay in maxkamadda sarena ay go'aan la mida kii ay gaareen kuwii iyada ka horreeyey ay ka qaadato kiiskan waa haddiiba uu maamulka trump si degdega racfaan u qaato waxay intaasi ku darayaan in fursadda trump uu u heli karo in maxkamadda sare ay meel mariso wareegtadiisa islamarkaana ay buriso xukunkii ay maxkamadihii iyada ka horreeyey soo saareen ay tahay haddii aanu racfaanka ku degdegin oo uu la sugo ilaa iyo inta uu si rasmi ah u howlgelayo xaakinkii uu isagu dhowaantan u magacaabay inuu buuxiyo kursigii muddooyinkanba ka bannaanaa maxkamadda sare markii go'aanka maxkamaddu uu soo baxayba waxa uu donald trump bartiisa twitterka soo dhigay hadal uu ku leeyahay waxaa inoo ballana maxkamadda sare islamarkaana uu xukunka maxkamadda ku tilmaamayo mid siyaasadaysan qareenka xukuumadda oo difaacayay wareegtada trump ayaa horey u sheegay in amarkani uu qayb ka yahay awoodaha ay koongareeska iyo dastuurkuba siinayaan madaxweynaha laakiin xaakinka gobolka washington ayaa tilmaamay in haddii amarka trump la dhaqangeliyo isagoo aan sal adag oo dhinaca xeerka ah loo helin uu dalka fawdo gelin karo amarkan uu madaxweynaha maraykanku dalkiisa kaga mamnuucayo qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda toddoba dal oo ay soomaaliya ku jirto ayaa sharciyaqaanadu waxa ay qabaan in muddada amarkani ay ahayd saddex bilood oo keliya taasi micnaheeduna waa in wareegtadani ay dhacayso amaba uu wakhtigu ka dhammaanayo inta ay dacwaddu ka socoto maxkamadda sare waana arrinta keentay in maamulka aqalka cad uu ku fakero in uu wax ka bedelo amaba uu mid kaloo cusub soo saaro
waa hagaaga jacfar kukay aad buu mahadsan yahay madaxweyne trump ayaa markii uu soo saaray amarkan socdaalka ee ka dhankaa toddobada waddan ee islaamka ee soomaaliyana ku jirto waxa uu qiil uga dhigtay inay halis argagixiso kaga imanayso amaba ay ka soo waajahaysa waddanka maraykanka dad badan ayaa ku diidan aragtidaasi mid ka mid a dadka ku xeelka dheer arrimaha cilmi nafsiga baarisna ku sameeyey waxaa ku soo riixay iyo weliba asal ahaan dhaqankooda kuwa toogashada u geystay dad badan mar qura ayaa qaba inay jiraan sababo badan oo kale oo ah oo aan halka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan aanay ku jirin oo dadkaasi ku riixaya dembiyadaasi ay geystaan haddaba wariyaha v o e da carlo berison ayaa warbixintan inoo soo diray maxamed cabdi sandheere ayaa isna inoo soo jeedinaya
magacyada sagaal iyo afartan qof ayaa laga akhriyey meel la ysugu yimid oo loogu baroordiiqayay dadkaas kuwaasoo lagu dilay goob lagu caweeye oo ku taala magaalada orlando ee dalka maraykanka magaalada niis ee dalka faransiiskana carruur toban kor u dhaafaysa ayaa ka mid ahaa dad halkaasi lagu laayey xero ciidan oo ku taala magaalada washington ee dalka maraykankana labiyo toban qof ayaa toogasho lagu dilay haddaba daraasad ay wada sameeyeen hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i kuliyadda caafimaadka guud ee jaamacadda hartford iyo hay-ado kale ayaa muujinaysa in sannadihii u dambeeyey uu kordhay heerka dilka ee mar qudha dad badan loo geysto dalka maraykanka gudihiisa hubka darandooriga u dhaca ayaa ah ka dadka dilka geysanaya ay adeegsadaan waxay sidoo kale adeegsadaan baabuur xamuul oo bacrimiyaha beeruhu ku raran yahay walaxdan kiimikaad ayaa dhib aad u weyn geysanaysa marka qaraxu dhaco sida weerarkii sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ka dhacay magaalada oklahoma ee dalka maraykanka sannadkii laba kun iyo kowdii weerar dhacay ayaa hubka la adeegsaday u ahaa dayuurado kuwaasoo shookaantiisa ay la wareegeen dadkii weerarka soo qaaday kadibna ku qarxiyey dhismayaal ku yaala magaalada new york iyo washington ee dalka maraykanka jean red meloy waa dembibaadho dhinaca cudurrada nafsiga ah waxaana uu daraasad ku sameeyey dilwadareedka sidoo kale waxa uu maadada cilminafsiga ka dhigaa jaamacadda californiya laanteeda magaalada san diego miloy ayaa v o e-da khadka skaabka ugu warramay waxaan ogaannay in dadka dilalkan geystaa ay wax badan wadaagaan marka la barbar dhigo waxa ay ku kala duwanaan karaan miloy ayaa sheegay in dadka dilwadareedka geystaa ay inta badan la ildaran yihiin xanuunnada dhimirka inta badan waa rag xidhiidhkooda dhinaca haweenkuna ma fiicna dilkana waxay u geystaan iyagoo magac raadinaya sidii kii ka dhacay goobta lagu caweeyo ee magaalada orlando waxa uu isku dayey inuu sumcaddiisa boodhka ka jafo oo malaha uu ka sii badiyo heerka xumaantiisa intii uu dilka dadkan waday waxa uu beeco la galay laba urur oo dhinaca aragtida aad ugu kala duwan waxa uu magacaabay koox suniya iyo ururka xisbullah oo shiica ah kuwaasoo ku kala abtirsada madhabo kun iyo saddex boqoloo sanno iska soo horjeeday ayuu yidhi miloy ayaa sheegin xitaa haddii dadka dilka geysanaya ay sabab sheegtaan ayna taasi ahayn sababta dhabtaa ee ay falkaasi u qaadeen
the pathway to violence begins with a personal grievance. And that grievance inta badan dhabbaha ay dilka ku geystaan waxa uu ka bilaabmaa cadho shakhsi ah oo iyaga haysata inta badanna saddex qaybood ayay ka kooban tahay ta koowaad waxaa jira waxa uu ruuxaasi waayey ta labaad waxaa jira in qofkaasi uu dareemayo in la bahdilay ta saddexaadna waa inay jirto cadho ku aadan qof amaba kooxu qofkaasi rumaysan yahay inuu dhibaatada sabab u yahay ayuu yidhi miloy ayaa sheegay in helista fudud ee hubku ay weerarada sahlayso hase yeeshee in qofka weerarkaasi geysanaya oo aqoonsi ka helo baraha bulshada ay tahay arrin labaad oo qofkaasi sii dhiirigelinaysa baraha bulshadu qof dilaa ah ayay si weyn caan uga dhigaan markii dadka kale ay dilkan arkaanna waxay doonayaan inay falkaasoo kala sameeyaan miloy ayaa sheegay in dadka dhibaata hore ugu soo dhacday u badan tahay inay dhib geystaan ugu dambayn miloy ayaa arkay in baraha bulshada dartood uu dilka sida wadartaa loo geysanayaa uu dunida ku sii badan doono waa hagaag dhegaystayaal warbixintaasi waxay ahayd warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha v o a carlo berson dabcan waxaa isna inoo soo tabinayay inoo soo jeedinayay waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere haye saare cabdi axmed maxay noo xiga waa sidaasi sharwaco waxaa haatana noo xiga barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo hadahayo kale aan saarno maalin kasta oo sabti ah waxaa barnaamijka nala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasha dhambaan si qurux badan loo soo qoray ayaan ibraahin uu ku bilaabayaa waxaa la yidhi hambal iyo tahaniyad dhalasho oo farxad leh waa tahay marka hore waxaan salaamaynaa baa la yidhi dhammaan howlwadeennada v o a soomaaliya gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi waxaan halkan hambalyo dhalasho uga diraynaa axmed saadiq siciid ow maxamuud iyo hibo hawo maxamuud ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada kambala ee dalka uganda taariikhdu markay ahayd labadii februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin axmed siciid waxaanan leenahay bay idhaahdeen waaba u hormariyeenba ducadii marka saaxiibada iyo asxaabta tahniyadda u diraya waxaa ka mid ah maamo khadiijo xuseen iyo caruurteeda hooye farxiyo sheekh siciid iyo caruurteeda hooye khadiijo jacfar iyo caruurteeda hooye maryan xasan hooye xabiibo nuur iyo caruurteeda iyo sidoo kale hooyo maymuun shini iyo caruurteeda iyo hooye xaawo sheekh cali iyo caruurteeda iyo sidoo kale hooye nuuriyo nuur maxamuud iyo hooye siciido axmed daad maxamuud iyo hooye faadimo nuur maxamed iyo dad kaloo fara badan waxa ay leeyihiin wiilkaasi loo bixiyey maxamed amiin ow axmed saciid ee ku dhashay magaalada kambaala ee dalka uganda ha noqdo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin maxamed yaasin iyo maxamuud warow iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo maxamed cali shacbaan iyo cabdishakuur cali shacbaan iyo maxamuud maxamed amiin reer shacbaan iyo reer yaasiin ibraahim iyo dhammaan reer cali shacbaan iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo tuunis cali shacbaan cabdixakiin cali shacbaan dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan magaalada muqdisho baydhabo bardaale banaanay waxaana ay hambalyo dhalasha ay u dirayaan arab xasan cabdi iyo saygadah cabdiweli cabdiwahaab oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen deegaanka bardaale ee gobolka baay wiilkaasuna waxaa loo bixiyey sadaam cabdiweli waxaana leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ibraahim oo intaanaan dhegaystayaasha barnaamijka dhegaysanay aanan usoo qaban aan dhambaalkan ku daro waxaa ugu horeeya xuseen aadan nuur cali aadan nuur ayuub aadan nuur iyo maryan aadan nuur iyo nuunna aadan nuur nuunna baan maqli jira nuunna ana way soo baxday aadan nuur iyo timiro aadan nuur iyo sidoo kale xasan afdheer nuur iyo cabdulqaadir afdheer nuur dhammaan dadkana waxay kala joogaan daafaha dunida iyo sidoo kale bay yidhaahdeen intaana ka tegin dhammaan reer aadan nuur iyo reer afdheer nuur waxay tahniyad dhalasho kal iyo laaba u dirayaa bay yidhaahdeen nuur aadan nuur iyo hooyo suurad cali xasan oo wiil ugu dhashay kowdii bishan februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban gobolka baay gaar ahaan degmada baardheere waa xaafadda jakaton baa layidhi waxaan leenahay bay yidhahdeen kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anaguna aamiin ayaan ku daraynaa waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaashana haye cudurka ka gala fardaha khatarada ayar heestaas ibraahinow innaba innaba hees laga hari kara ma aha codka macaan khatarada ahir ciga iyo heestii cudurka kaa gala fardaha
daahir iyo heestii cudurka kaa gala fardaha ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddaan ku noqono caasho waxa uu dhambaalka naga soo gaaray cabdulatiif barrow eedan iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan barrow eedan iyo maxamed sheekh abshirow iyo mustafa cumar kaduud iyo cabdiraxmaan cabdi guudle yuusuf dhubey iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan madgof iyo isaaq cali xasan iyo ibraahim cali xasan iyo yuusuf xuseen wareeri dadkaasina waxa ay joogaan deegaanka qandhood iyo meelo kale waxaanay hambali jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed xuseen wariir iyo farduus xaaji ibraahim oo waxay yidhaahdeen gabar ugu dhalatay deegaanka qandhood gabadhaasina waxaa loo bixiyey malyuun maxamed xuseen wariir waxay leeyihiin ducada daadiyaasha barnaamijka waaye caashi gabadhaas maxaa ugu ducaynaysaa inay noqoto tii soo weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda iyo dadkeeda dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda ilaahay inuu ka dhigo dhambaalkan dhinacaygana ibraahinow waxaa la yidhi marka hore waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka iyo guud ahaan shaqaalaha v o n aad ka guddoona marka xiga bay idhahdeen waxaan rabnaa annagoo kale ahee maxaad rabtaan in dhambaalkan la akhriyo waa akhrinaynaa nuur macalin cabdisalaan iyo baa la yidhi gamash macalin cabdisalaan iyo cali macalin cabdisalaan iyo dhammaan reer macalin cabdisalaan iyo sidoo kale baa la yidhi saaxiibadood oo kale ah aadan cali macalin waxaa loo yaqaanaa shigshigow cabdulaahi maxamed aadan taakow iyo abshir maxamuud xasan oo loo yaqaano madoobe iyo sidoo kale nuur aadan nuur oo isna loo yaqaano ilka case iyo maxamed isgoowe cabdinuur waxaa isna loo yaqaanaa maddheer mise waa maxamed dheere iyo sidoo kale haddii ibraahinow lasoo gaabiyo qoraalkii haddana uusan jirin qaab loo dhan yahay ama laysla qaatay ama la wada yaqaano oo loo soo gaabinayo marka siday kula noqotaad u akhrinaysaa dembina kumilitoma intaasi waa iga afeef waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira aadan cabdulaahi maxamed marka xa sa na baa lasoo qoray marka maxuseen baa mise waa xasan iyagaa og iyo sidoo kale aadan ibraahim waxaa loo yaqaanaa malindo iyo sidoo kale cabdulaahi macalin iyo abshir iidow dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u direen iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo u k inay ka mid tahay iyo sacuudiga iyo kenya tahniyad aroos oo farxad leh baanu u diraynaa bay yidhaahdeen lamaanaha isdoortay ee kala ah cumar macalin cabdisalaan iyo marwadiisa faadumo xasan isxaaq arooskooda waxa uu ka dhacay puntland gaar ahaan garowe waxay leeyihiin waa sagaal iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay january sanadkan waxay leeyihin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara qubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray barqad maxamuud kaariye waa waryaheena magaalada hargeysa iyo maxamed xuseen jaamac rambo iyo ismaaciil cali axmed cabdirashiid maxamed aadan ibraahim axmed cabdi iyo siciid maxamed askar maxamed xasan dirir cabdiqaadir sheekh maxamuud maxamed iyo sadaam maxamed axmed iyo rooble maxamed saxardiid yuusuf maxamuud daahir cabdishakuur axmed cabdiraxmaan iyo qadar cabdulaahi dirir iyo maxamed maxamuud axmed mustafe axmed xasan iyo saleebaan sahal jaamac iyo mukhtaar muuse cumar iyo maxamed cabdulaahi siciid cambe loo yaqaano iyo sacad muuse cabdi iyo saleebaan ibraahim xaashi iyo cabdikariim xuseen warsame iyo guuleed axmed jaamac guuleed dafac waxa ay yidhaahdeen ha ka tegina cabdiqaadir aadan carab iyo axmed cumar cadaane axmed saafi dhammaanna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdicasiis cali cadaane iyo waxay yidhahdeen hadiya sayid cali daa'uud oo meerkooda uu ka qabsoomo magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meerkaasi allaha idinkaga dhigo kiidin horseeda aqalgal oo aad kala kulantaan farxad aniguna amiin ayaan u raacinaya ibraahin oo dhinacii heesaha ayaan markana soo gaarnay dhegeystayaasha waxaan naga xusuusina in heesaha toddobaadkan aan u hayn inaan gees waliba ka soo qabanay marka dooqiina cayaaraan leenaha dhegeystayaasha gaaf ayaan idin haynaa iyo codkii daawud xanfur dhegaaga qubuxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhaafay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhaafay dhabarkaaga ismigiyo aroostaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iligi dalkaalay kaalay dheeleeda ku fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dabablahan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaan wadaagtaan eeliheedi dhabu fiirso heedheheedhe dhabu fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaan wadaagtaan eeliheedi qalbigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibasada ka dhowkuuno u dhiigan jacaylkaageeligii dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibasada ka dhowkuuno u dhiigan jacaylkaageeligii warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo shacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani lihili
tahay dhinacii dhambaalada haddaan jalleecno dhambaalkan waxaa lagu bilaabay waan idin salaamnay bahda v o a soomaali gaar ahaan qaybta hambalyada waa tahay ibraahim daandure iyo caashi cudna waa layidhi waa tahay waan idinka guddoonay salaantaasi gaarka ah iyo tan guudba marka xiga baa la yidhi waxaa tahaniyad farxad la diraya annagoo kale ahee dhammaan reer maxamed maxamed xalane iyo reer cananuug baa la yidhi iyo sidoo kale mahado maxamed iyo maxamed nuur maahir iyo sidoo kale naste xirsi axmed maxamuud warsame farxaan cabdi cali iyo sidoo kale salmaan mahad faarax waxay kala joogaan guud ahaan dacallada dunida baa layidhi gees walbaanu joognaa waa tahay waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdi xalane iyo aamino maxamed oo wiil ugu dhashay baa layidhi waqooyi bari kenya gaar ahaan gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi suhayb maxamed cabdi ducada idinka le waayaa lyidhi waa tahay suhayb oo ku dhashay gaarisa gobolka waqooyi bari kenya waxaan leenahay soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara waxaan noo baaqayaa cabdiraxmaan daahir iyo cabdishakuur cabdiraxmaan daahir iyo cabdirasaaq cabdiraxmaan daahir iyo jaadiyo cabdiraxmaan daahir malyuun cabdiraxmaan daahir iyo cabdiwahaab geedi maxamed khaalid cabdulaahi bestey iyo yaasiin maxamed aadan iyo maxamed shagaal iyo maxamuud ibraahim xuseen waarow iyo cayduruus cusmaan aadan dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan muqdisho toos weyne hargeysa boosaaso iyo garow waxaana ay leeyihiin waxaan jecelnahay inaan taaniyad gaarsiino maxamuud cabdiraxmaan daahir iyo faadhiro xaaji maxamed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka toos weyne wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdirasaaq maxamuud waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenaha aniguna amiin ayaan raacnay ibraahim durbaheesii baa lasoo gaaray beeni raad ma leh haye waa laysku raacay miya waa waxaa horta waxaa leedahay beenta laba lug taas baan hadda isweydiinaynaa caasho hal lugay leedahay haddii la qabtana waxaa layidhi waa waa dhab meelna uma gudbayso codka macaan salaad maxamed shardi salaad darbi
markuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanba ayaan reer ku ode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigiyo raxmo qura ayaa rub isla joogane abeenirad male abeenirad male leela lawrun mooda ayo raaxada adduunyada ani wayga raagte risiqiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo ma waayne abeenirad male abeenirad male dheelalaw run mooda
raadmale iyo codkii salaad maxamed salaad derbe haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa isalaana ibraahim daandure iyo caashucuud barnaamijka ambaliyada heesaha waan idinku guddoonnay waxaana habay yidhaahdeen mahado maxamed iyo dhammaan reer maxamed maxamed xalane iyo reer caanuug iyo waxay yidhaahdeen cartoon aadan iyo maxamed nuur maahir iyo kamis faarax barre iyo nasteeh xirsi axmed iyo saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo maxamed cawil axmed maxamuud warsame iyo maxamed axmed bulaale injineer borow iyo farxaan cabdi cali nuur iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo dayib idigaa caydiid iyo waxay yidhaahdeen shirwac cabdisamad iyo salmaan mahad faarax iyo maxamed cali caalin iyo saadiq faarax sadka iyo maxamed deeq dowlad iyo waxay yidhahdeen xaawo cabdulqaadir buubey iyo nasrakiin jacfar bashiir iyo firdowsah cabdulaahi xaaji iyo aabe maxamed muxamed iyo waxay yidhaahdeen hooyo caddey caananuug iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta oo kala jooga kenya maraykanka soomaaliya etoobiya iyo meelo kale oo dunida waxayna jecel yihiin inay tahniyad u diraan maxamed cabdi xalane iyo aamine maxamed oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen waqooyi bari kenya gaar ahaan gaarisa waxaana wiilkaas loo bixiyey suheyb waxay leeyihiin suheyb noqo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan annaguna leenahay dhinaca heesaha ibraahino mar kale ma ku noqonnaa dhegeystayaasheenna maxaad soo qaban lahayd
markii horena afiifto waxaan idhi heesaha toddobaadkan gees kasta laga soo qabto oo dhinac waliba hees baanu ka haynaa marka dhegeystayaashu haddii heesaha qaar ee magacooda yaa la kala xanaaqin waya bareja ku dhammaato Hees- waxaan soo wadaa faraxiye fiska iyo heesteeda inagu kala qulquli nagu kala qulquli ah abo abo oo hees aad u macaan marka magaca ha u bixine codka macaan iyo heesta dhegeystaan leenaha dhegeystayaasha inaad cashaqa qadariso naftayda qiimayn bahan qalbiga ku haystemiya qaladka filaaye inaad cashaqa qadariso naftayda qiimayn bahan qalbiga ku haystemiya qaladka filaaye eya qaribaanida inayo haddana qalabsanidaaye qaribaanida inayo haddana qalabsanidaaye umaati ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho miyay ka qabatay eya umaati ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho miyay ka qabatay qadiragtiisaan lagu qadayne qadiragtiisaan lagu qadayne isma qaadi karayne isma qaadi karayne inagu kala inagu kala inagu kala qulquli yeah. qadiragtiisaan lagu qadayne qadiragtiisaan lagu qadayne isma qaadi karayne isma qaadi karayne inagu kala inagu kala inagu kala qulquli inagu kala inagu kala inagu kala qulquli waxaa ku luqaynaysay fanaanadda farxiyo fiiska dhankii dhambaalada caasho ayaan markana jallaacaynaa dhambaalkan haddaan soo qabta ibraahinow heesna waan raacin doonaa intaadan taada u gudbin dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o baan islaamayna baa yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah maxamuud ibraahim xuseen oo ku magaca dheer waarow iyo daa'uud ibraahim xuseen waxa uu ku magac dheer yahay daa'uud dhegey iyo sidoo kale fartuum waa faadumo ibraahim xuseen iyo maxamed cali shacbaan iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo cabdirasaaq yaasiin ayaa sidoo kale dhambaalkan ku jira in ayahiisa aan lasoo raacin iyo sidoo kale buhaal xasan ibraahim waxa uu ku magac dheer yahay buhaal luuru iyo sidoo kale sacdiyo buhaal xasan iyo dhammaan reer ibraahim xuseen iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim sheekh iyo dhammaan reer maxamed mursal iyo dhammaan reer cali shacbaan waxaa iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho u dirayaan aabe ibraahim xuseen iyo marwadiisa barwaaqo ibraahim iyey oo ay gabadh igu dhalatay degaanka qaahira degaanka qaahira ee gobolka baay waa tahay qaahira marka layidhi waxaan sidhi goormuu degaan noqdo dalkii dhamma waa tahay waa degaan qaahira layidhahdo gobolka baay ku yaala gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi zubayda ibraahim xuseen ducadana waa dhanka caashacuud waa tahay ah, degaanka qaahira oo ku yaala gobolka baay gabar ku dhalatay oo loo bixiyey zubayda ayaa layidhi caashaha u duceysa zubayda waxaan leeyahay soo weynow oo noqo tii wax wanaagsan dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba u tarta aamiin waa tahay ibraahimow heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhinacaagan usoo riix nasax cashoy waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa nafta heesta halkuu dhugeedu yahay haye yaa ku luuqeeya ileen inagu kalo qulquli ayaa hadda naga dhammaatay goordhowe haye waa in la yaro qababsadaa maa leeda nafta ayaan markana dhegeystayaasheena u cayaaraynaa waxaa wadajir ugu luqeeyaa khadar ilka case iyo shabcaan daawus waa tahay iyada ayaanan kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo v o eduna ibraahino ay u dabaaldegayso sanad guradii tobnaad ee markii dib loo furo idaacaddan durbo toban sanaa la joogaa toban sannadood hayo intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhegaystayaasha leenahay sidaa iyo nabad gelyo
haddaan kuhan weyne sidan kaaga helay helay miyaad iirahaysaa
agarkuma quure amba waan ramiyaayo inta kugu waa hagaaga dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee iyo weliba aynalo- ay noo soo tebinayeen ama ay noo soo gudbinayeen ibraahim xasan daandure iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud haddaynu iminkana milicsano qaar ka mida qodobada wararka ugu doorka roon leh madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu dhowaan soo rogi doono amaro kale oo cusub oo ka dhan ah qaxoontiga kadib markii ay maxkamad federaali ahi diiday amarkii hore ee ahaa inaysan maraykanka soo geli karin qaxootiga iyo muwaadiniinta toddoba waddan oo muslin ah si ku meel gaadha trump ayaa sheegay in amarkan cusub uu ku dhawaaqi doono isniinta amaba salaasada haddii maamulkiisu uu go'aansado inuu sii wado tallaabooyinka ka dhanka ah qaxootiga dhinaca kalena maraykanka ayaa is hortaagay magacaabista ay qaramada midoobay u magacowdeen ra-iisul wasaarihii hore dalka falastiin inuu noqdo ergeyga qaramada midoobay ee dalka libiya xogayaha guuda qaramada midoobay antonio cutras ayaa khamiistii sheegay u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ka dhigayo salaam fayaad madaxa howlgalka siyaasadda ee qaramada midoobay ee waddankaasi libiya waa tahay shirwaco waad mahadsan tahay n idaacaddeenina heeskaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa cabdixakiim maxamuud shirwac yaana waa asaare cabdi axmed baa waxaan leenahay intaynu idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda mar kale dib ugu kulmi doono inta ka horeysa waxaan idin leenahay nabadgelyo
tanka doortay hablo tanka doortay adiga harsanayo nahayga hoybaan hagaag hagabuga waabatee
hal doorkii rago amba halahsigaagan ku haraadbaxaayo nafta waad hantiday aniga naftaydaba waad hantiday
hablo hablo tanka doortay hablo tanka doortay adiga harsanayo nahayga hoybaan hagaag hagabuga waabatee
haldoorkii rago amba halahsigaagan ku haraadbaxaayo nafta waad hantiday aniga naftaydaba waad hantiday
haddaan haldhaayey nafta ku haneeyo haneeyo jacaylkaagu igu helan
ambahoo tacaashaaqa ilaa helay dhankayga hanadowla liitay
adigaan haldhaayey nafta ku haneeyo jacaylkaagu igu helan ambahoo tacaashaqu ilaa helay dhankayga